بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacana wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maalinkii soddon iyo afaraad oo xidhiir ah bariga dhexe uu ka socdo dagaalka u dhexeeya iiraan iyo sidoo kale maraykanka iyo xulafadiisa maxay yihiin toddobada qodob ee aan ku dhex fahmi karno waxa ka dhex socda trump iyo nato bakistaan iyo shiinaha oo soo bandhigay hindise ka kooban ilaa shan qodob oo lagu soo celin karo isu socodka badeecadaha ee gobolka bariga dhexe iyo dhulka khaliijka qodobadaas kuwa kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii labaad ee asiira nabawiya duruusun waa cibar ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
wahagaag waa maalinimo khamiis ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay afar iyo tobanka shawaal sannada kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa dagaalka ka socda mandiqada bariga dhexe ayaa galay maalinkii soddon iyo afraad oo xidhiir ah iyadoo dhinacyada ay iswedaarsanayaan duqeymo aada culus dowladda iiraan saacadihii lasoo dhaafay waxay weeraro loo adeegsaday sawaariikh ay ku qaaday magaalooyinka yuhuudda ixtilaalka ay ku haystaan magaalada xayfa ayaana ah halka ugu daran ee weeraradu ay ka dhacayaan iyadoo sidoo kale beegsatay shirkado iyo kaabayaal dhaqaale ee yuhuuddu ay leeyihiin magaalada caasimadda u ah sahaynada ee talaabiib xalay sawaariikhdii ku hubatay qaarkood waxa ay burburiyeen bulaacadaha magaalada taasoo sababtay in waddooyinku ay noqdaan kuwa ay daadad qaadeen iyadoo laga digayo cudurro iyo musiibooyin ka dhalan kara arrintaasi maamulka gumaystaha yuhuudda waxa uu sheegayaa in weeraradii saacadihii lasoo dhaafay oo la kulmay ay ahaayeen kuwii ugu xooganaa ee tan iyo markii dagaalku uu bilowday dhankoodana dowladda maraykanka iyo talaabiib ayaa sii wada weerarada ay ka geysanayaan waddanka iiraan magaalada caasimadda ee dahraan maanta ilaa xalay waxaa laga maqlayay jugta kantaalada iyadoo goobaha la beegsaday ay ka mid yihiin shirkadaha korontada iyo sidoo kale kuwa naftada gobollada qaar ee iiraan ayaana lasoo werinayaa in korontadu ay ka go'day dhanka kale madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa xalay shacabkiisa u jeediyey khudbad isagoo guul ka sheegtay dagaalka wuxuuna yidadiilo ka muujiyey in lasoo afjaro halka wasiirka dagaalka xukuumadda washington isagana dhankiisa uu caddeeyey in maalmaha soo socda isfaham la gaari karo iyadoo warar soo baxaya ay sheegayaan in washington ay ka biyadiidan tahay shuruudaha miiska ay dahraan soo saartay wasiirka arrimaha dibadda dowladda bakistan ayaa hogaaminaya wadahadallada iyadoo saacadihii lasoo dhaafay dhinacyada ay fariimo iswadaarsadeen maraykankana waxa uu ku doodayaa inuu ku guulaystay in meesha uu ka saaro hoggaankii ugu halista badnaa ee dahraan jiilka cusub ee talada waddanka la wareegayna ay isfahmi karaan dhanka kale dowladaha bakistan iyo shiinaha ayaa soo bandhigay hindise ka kooban ilaa shan qodob oo lagu soo celin karo isu socodka badeecadaha ee gobolka bariga dhexe iyo dhulka khaliijka haddaba qodobadaas iyo kuwo kale waxaan ku faaqidaynaa xubinta wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen eliyaas cabdulaahi bismillaah aad baad u mahadsan tahay suhayb waxaan ugu horrayntii xubinta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa maxay yihiin toddobada qodob ee aan ku fahmi karna waxa ka dhex socda trump iyo nato sida uu daabacay wargeeska ka soo baxa waddanka ingiriiska ee the guardian tan iyo markii uu dib u soo rogaal celiyey trump aqalka cad sannaddii laba kun afar iyo labaatan dhammaadkeedii waxa uu si isdabajoog ah ugu hanjabayey in maraykanka uu ka bixi doono isbahaysiga nato isagoona fariimihiisa ay si toos ah ugu socdeen madaxda qaybta ka ah gaashaanbuurtan waxayse xiisaddu sii kullaatay markii dagaalka bariga dhexe uu qarxay siddeed iyo labaatankii bishii lasoo dhaafay ee februari isagoona helay taageero aad u yar maadaama waddamadii gaashaanbuurta qaybta kala ahaa uu ka waayey wax garab ah haddaba warbixintu waxay leedahay halkan waxaan ku xusi doonnaa ilaa toddoba qodob oo aad ku fahmi karto waxa dhabta ah ee ka dhex socda gaashaanbuurta nato iyo donald trump qodobka ugu horreeyana waxa uu noqonayaa mabda'a difaaca wadajirka ah ee nato tiirka ugu weyn ayay warbixintu tiri ee nato waa qodobka shanaad kaasoo dhigaya in hal waddan oo ka mid ah gaashaanbuurta nato haddii weerar lagu qaado ay dalalka xulafada qaybta ka ah oo idil ay waajib ku tahay in ay si wadajir ah uga falceliyaan tallaabadaas uu la kulmay halkaasi waddan taariikhdana waxaan ogsoonnahay ayay the guardian tiri in qodobkan la adeegsaday hal mar oo qura waana markii maraykanka uu la kulmay weeraradii daaraha mataanaha ee koo iyo tobankii sebteembar sannaddii labada kun iyo kowdii xilligaas oo waddamadii qaybta ka ahaa gaashaanbuurta nato ay maraykanka kala qayb qaateen duulaanadii gardarada ahaa ee lagu qaaday waddamada caalamul islaami qodobka labaad waa sababta uu trump kaga fakerayo kabixitaanka nato waxaana lagu yidhi carrada trump ayaa saramartay markii ciidamada nato ay diideen in maraykanka ay ka caawiyaan dagaalka ka holcaya bariga dhexe ee ay kula jiraan iiraan trumpna waxa uu iska indhatirayaa in heshiiska nato uu dhigayo in keliya ay dalalka qaybta ka ah gaashaanbuurta ay weerar qaadi karaan haddii lagu soo duulo waddan nato ka mid ah maraykanka laguma soo duulin oo gudaha waddankiisa duulaan kumaysan soo qaadin iiraan saasoo ay tahayna trump waxa uu doonayaa in waddamada gaashaanbuurta nato ay qayb kala noqdaan duulaanka uu isaga ku qaaday waddanka iiraan qodobka saddexaad waa sirta ka dambaysa nacaybka trump ee nato waxa uu wargeysku yidhi trump waxa uu rumaysan yahay in nato ay tahay mid wakhtigeedu uu dhammaaday tan iyo sannaddii laba kun toddobiyo tobanna waxa uu ku eedeynaya reer yurub in ay yihiin kuba dhacaya hantida maraykanka maadaama aysan bixin ayuu yidhi wax lacag ah oo ay ku difaacaan gaashaanbuurta nato waana kuwa keliya ku hoos gambanaya ayuu yidhi dhaqaalaha washington oo ma bixiyaan wax qarash ah oo ku filan si guud ahaaneed isbahaysiga qodobka afraad ee aan ku fahmi karna waxa ka dhex socda nato iyo trump waa isbeddelka iyo ficilada ay ku dhaqaaqayaan waddamada xubnaha ka ah wargeysku waxa uu yidhi markii ay waddamada nato qaybta ka ah arkeen tallaabooyinka qaraar ee uu qaadaya trump iyo hanjabaadihiisa aanan kala joogsiga lahayn ee ku wajahan isbahaysiga waxay go'aansadeen in iyagu ay xoojiyaan difaacooda gudaha waxayna kordhiyeen miisaaniyaddooda gaashaandhigga ilaa boqolkiiba shan halkii marka hore ay ahaan jirtay keliya boqolkiiba labo qodobka shanaad waa muhiimadda nato iyo ka hortagga ruushka waxayna warbixintu tiri nato waxay door ka cayaaraysaa ka hortegidda duulaanada ruushka ee ukrain haddii maraykanka uu ka baxa natona waxaa dumi doona guud ahaan jaanibkaas oo ukrain waxay weyn doontaa cudud buuxda oo ka difaacda weerarada ruushka dalalka sida boland iyo kuba baltig ayaana gacanta u geli doona xukuumadda moscow miisaanka maraykanka ee isbahaysigan waa qodobka lixaad ee ay warbixintu ka dhawaajinayso waxaana lagu yidhi maraykanka waa lafdhabarta nato wakhti xaadirkan waana isaga midka bixiya awoodda nuyukliyarka ee lagu difaaco waddamada kale hubka nuyukliyarka ee maraykanka ayaana ah mid si aad ah uga ballaaran kan ingiriiska iyo faransiiska sidoo kale maraykanka waxa uu saldhigyo badan ku leeyahay waddamada yurub haddii gaashaanbuurta nato ay washington ka baxdana culays xooggan ayaa ku soo furan doona waddamadan qodobka toddobaad waa sharciga iyo suuragalnimada kabixitaanka maraykanka ee nato sida uu dhigaya sharciga maraykanka madaxweynuhu ma ahan mid awooda in dalka uu ka saaro gaashaanbuurta nato isagoo aanan helin saddex meelood laba meel oo ka mid ah codadka aqalka sare sidaasi daraaddeed trump ma ahan mid awooda ayay warbixintu tiri in isagu si iskii ah uu uga baxo guud ahaan gaashaanbuurta nato haddii aan intaasi uga tallaabno qodobkan aan markaan malacsana warbixin ka hadlaysa dowladaha bakistan iyo shiinaha oo soo bandhigay hindise ka kooban ilaa shan qodob oo ah sidee ayaa lagu soo celin karaa isku socodkii badeecadaha gobolka bariga dhexe iyo dhulka khaliijka sideese xaaladda looga dhigi karaa mid jawaanibteeda kala duwan ay degan tahay waxaa warbixinta lagu yidhi wasiirka arrimaha dibadda shiinaha wangiyi iyo dhiggiisa bakistan maxamed ishkaar daar ayaa magaalada beijing waxay kaga dhawaaqeen hindise wadajir ah kaasoo ka kooban ilaa shan qodob waxaana hindisahan uu diiradda saarayaa sidee ayaa xaaladda bariga dhexe sideedii hore loogu soo celin karaa badeecadaha caalamkuna ay u noqon karaan kuwa sicirkoodu uu halkiisa ku soo laabtay hindisaha qodobkiisa ugu horreeya waa joojinta dagaalka weliba si deg deg ah labada dal waxay ku baaqeen in dhinacyada ishaya ay si dhaqsi ah u joojiyaan xaaladda wakhti xaadirkan taagan si looga baaqsada ayay yidhaahdeen in dagaalku uu ku sii fiday gobolka oo dhan sidanna ay ka sii adkaato xaaladda badeecadaha caalamka hindisaha labaad waa in la qabto wadahadallo diblomaasiyadeed oo deg deg ah waxay carabka ku adkeeyeen labadan dhinac in wadahadalladu ay yihiin jidka keliya ee lagu xallin kara dhibaatada wakhti xaadirkan taagan noqdada saddexaad waa badbaadinta dadka rayidka ah iyo kaabayaasha dhaqaale ee dhulka loo bixiya bariga dhexe hindisahan saddexaad waxa uu dalbanayaa ayay warbixintu tiri in la joojiyo weerarada lagu hayo dadka rayidka ah iyo goobaha muhiimka u ah dhaqaalaha caalamka haddii taasi aysan dhicinna uu caalamku lugaha la sii geli doono xaalad ka khatar badan mida wakhti xaadirkan lagu jiro hindisaha afraad waa sugidda amniga marinka hormus maadaama ayay warbixintu tiri uu marinkan yahay halbowlaha ganacsiga adduunka shiinaha iyo bakistan waxay ku baaqeen in dib loo soo celiyo isku socodka maraakiibta rayidka iyo kuwa ganacsiga ee marinbiyoodka hormus iyo guud ahaanba biyaha ku dhowdhow ayna muhiim tahay in si deg deg ah ay u helaan badbaado buuxda hindisaha shanaad waa ixtiraamka sharciga caalamiga ah waxay ku baaqayaan in la xoojiyo dowrka qaramada midoobe iyadoo la raacaya ay yidhaahdeen waxay ugu yeereen mabaadi'da sharciga caalamiga ah si qadiyadan looga gaaro xal nabadeed oo waara guud ahaana dhegaystayaal intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqada labaad ee asiira nabowiya duruusun wa cibar iyo walaalkeen mucad
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
مقام في الذرى صعب المنال بلوغ رقيه شبه المحال رافع دون رفعته الثريا ودون بهائه بدر الكمال له آل النبي الغرنال فآل المصطفى أكرم بآله ميامين عمالقة عظام بدين محمد بالغ المعالي نجوما في سماء العز صاروا لهم نور تلألأ كاللآلي كرام والسخاء
siirada rasuulka salawaatuullaahi wasalaamu calayh inaan diraasayno oo aan u kuurgallo si aan uga dhiganno manhaj aan u marayno soo celinta khilaafa raashida hadafka duruustan laga leeyahayna waxa weeyaan inaan iftiinsanno siirada rasuulkeennii salawaatullaahi wasalaamu calayh oo ahaa khaatam alambiyaa'i waarusul kuna tilmaansanno dariiqa aan u marayno soo celinta khilaafada maanta aan u halgamaynaan u soconno si guudna arrintaas waxay ahmiyad ugu leedahay al'umma alislaamiya gaar ahaan alxaraka aljihaadiya iyo adaliica almushaahida maadaama maanta aan marayno marxalad mutaqadim ah oo ashwaad badan iyo maraaxil badan laga soo gudboo la soo gooyey biidnillaahi tacaalaana aan joogno calaa abwaabi alkhilaafa araashida maanta baahi badan ayaan u qabnaa masiiradeennana aan ku dabdinno manhajkii rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh
فآل المصطفى أكرم بآله ميامين عمالقة عظام بدين محمد بالغ المعالي على الأعداء دائرة ضحاهم بضرب البيض أوطان العوالي هم الفرسان في سوح المنايا هم الرهبان الرهبان في جوف الليالي توقاة أعلنوا الإسلام دينا وداسوا فوق أهواء الضلال ولم يرضوا بغير الله ربا فنالوا العز من رب الجلال
ka hor inta aanu u guda galin siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa muhiim ah inaan aragti ballaaran ka qaadanno wadciga guud ee dunida ka hor inta aanan la soo saarin nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam si aanu u fahamno xaaladda dunidan ay soo martay iyo inay mar waliba u baahi qabto hadyiga rabbaaniga ah marka laga hadlayo dhacdooyinkii taariikhiga ahaa ee dhacay ka hor soo saaristii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ilaa soo degitaanka waxyiga waxaannu dhihi karnaa waxaa jiray astaamo badan oo ka tarjumaya inay jirtay nolol adduun oo liidata isla markaana ka maran ilayska waxyiga iyo iftiinka qur-aanka kariimka awoodihii jiray xilligaas waxaa ka mid ahaa imberaadooryadii ruumaanka taasoo loo aqoon jiray imberaadooryadii biisandiyada waxayna ka talin jirtay dholol ay ka mid yihiin griiga balkanis aasiya suuriya filistiin hareeraha badda mediteraneyanka masar iyo waqooyiga afrika caasimadda dowladdani waxay ahayd magaalada al qustandiniya ee xilligan ku taala turkiga loona yaqaano istanbuul waxayna ahayd dowladdan mid ku tilmaaman dulmi tagrifal awoodeed iyo inay muquuniso shucuubtii ay maamulaysay masarna waxay astaan u ahayd muquuninta dadka haysta diimaha kale keligii talisnimo dhanka maamulka ah biisandiyiintuna waxay u ahayd masar meel ay khayraadkooda gurtaan balse aysan wax horumar ah kusoo kordhin suuriya haddii loo yimaadana waxaa iyadana ku badnaa dulmiga iyo is-addoonsiga hoggaaminta shucuubtana waxaa loo adeegsan jiray oo keliya awood iyo gumaad reer suuriya ayaana mararka qaar waxaa dhici jirtay inay carruurtooda iibiyaan si ay isaga gudaan deymaha lagu yeesho sida ku cad kutubta laga qoray dowladdan waxaa jiray isburin la xidhiirta sheegashooyinka bulshadii ruumaanka iyo hoggaankooda inkastoo ay ku faani jireen inay yihiin suufiyo aan adduunyadoon ahayn haddana waxaa dhinaca kale ku badnaa ciyaaraha noocyadooda kala duwan iyagoo ku talax tegi jiray wax waliba oo la xidhiidha raaxada iyo dhalanteedka adduunyo imberaadoryadda labaad ee jirtay ka hor inta aan la soo saarin suubanaha salaallahu calayhi wasalam waxay ahayd imberaadoryadii faris ama kisra aad ayayna imberaadooryadan uga weynay tan roomaanka dadka ku noolaa dhulka ay ka taliso imberaadoryadan waxay aaminsanaayeen diimo kala duwan qolo walibana waxay banaysanaysay cirdiga iyo dhiigga qolada kale xilligeedana waxaa aad u jiray kacdoonno uu dhiig badan ku daatay oo ay hurinayeen beeralayda iyo qowlaysato dadka xoog uga furan jiray hantidooda boqorrada boqortooyadan waxay lahaayeen hannaan dhexaltooyo ah boqor weliba marka uu meesha ka baxana waxaa kursigiisa ka dhexli jiray wiilkiisa iyagoo isku arki jiray inay ka sarreeyaan bini'aadamka intiisa kale haddii aan u imaanno dhanka hindiya waxay taariikhyahanadu tilmaamaan inay ahayd meelihii ugu liitay xagga diimaha dhaqanka iyo arrimaha bulshada waxaana wakhti ka soo bilaabmaya horraantii qarnigii lixaad ee miilaadiyada ka jiray dhulkan fisqi fasaad qaawanaan iyo liidnaan meeshii ugu xumayd heer la gaara in macaabidda dhexdeeda la isaga sinaysan jiray waxyaabaha ay gaarka la ahaayeen waxaa ka mid ah inaanay haweenku agtooda wax qiimo ah ka lahaan jirin haweenayda marka uu dhinto ninkii qabay waa la gubi jiray dadkuna waxay kala lahaayeen dabaqaad ay sameeyeen qolyihii gacanta ku hayay maamulka iyo awoodda ilaa iyo afar dabaqadood ayay taariikhdu werisaa inay ahaayeen dadka ku nool hindiya dabaqadda kahanada oo ahaa hogaamiyaasha dhanka diinta dabaqadda saraakiisha iyo ciidamada dabaqadda beeralayda iyo dabaqadda adeegayaasha oo aaminsanaa in loo abuuray oo keliya inay u adeegaan saddexdaas dabaqad ee ka sarraysa dabaqaadka ay ku kala jireen bulshooyinkan waxaa sharaxaad inaga siinaya a-sheekh cabdulqaadir allah subxaanahu watacaala wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay asagoo nebigii la hadlaya calayhi salaatu wasalaam wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin sidaasoo kale aayadda kale alle wuxuu ku leeyahay wamaa arsalnaaka ilaa kaafatan linnaasi bashiiran wa nadiira dadka oo dhan ayaan kuu dirnay adigoo bishaaraynaya ee dadkana u digaya rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam mar haddii allah subxana watacaala uu u diray raxma lilcaalamiin macnaheedu waxa weeye caalamka xilliga rasuulka loo soo dirahayey axwaashiisa diineed baa waxay ahayd wax aad maaragtay u khaldan sidaa darteed baa waxaa lagu magacaabaa wixii rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam soo diritaankiisa ka horreeyey jaahiliya ayaa lagu magacaabaa jaahiliyadu waa maa kaana qabla alislaam ayaa jaahiliya lagu magacaabaa sidaasoo kale nabigeen waa kiilahaa asagoo tilmaamaya islaamku ama diinta islaamka markay soo degtayna in la yidhaahdo wakhti islaam wixii ka horreeyna jaahiliya ee bimacnaha wixii haddee rusushii hore ka dambeeyey ayaa wuxuu lahaa qolo ka mid a qabaa'isha quraysheed asagoo tilmaamaya innahum lam yufaariquuna fii jaahiliyatin walaa islaam ayuu rasuulku lahaa axwaal aljaahiliya marka maxay ahayd si diinta islaamka iyo wanaaggeeda iyo khayrkeeda loo fahmo ayaa waxay yidhaahdaan waxaa lagu sameeyaa isbarbardhig ama muqaarana bayna maa kaana qabla alislaam wamaa kaana bacda alislaam waana waxaad kutubta siyarta iyo taariikhda iyo kutubta islaamka oo dhan bay u qoran yihiin isbarbardhigga asaga ah qur'aankana aad buu u isticmaalaa axwaasha jaahiliyada ama xilligaa qabla alislaam xaaladaha ama xaaladda bani aadamku waxay ahayd meesha ugu liidata ama ugu hoosaysay marka la fiiriyo umuuraha diinta xagga iqtisaadda ama dhaqaalaha xagga siyaasadda iyo ijtimaaciga wax loo yaqaan ama arrimaha bulshada shar iyo fawdo ayaa ahaa waxa haysta bani aadamkao dhanba leanna dadkii diimaha horay loo soo dejiyey ee wakhtigaa ka horreeyey ee diimaha loo soo dejiyey horay macnihii waxaa matelayey ama ahludiin ka ahaa yahuudda iyo nimanka masiixiyadda markaa lagu magacaabo waxaana loo jeedaa nasraaniyadda ama kiristanka weeye iyo majuusta iyo buudiyada iyo barhamiyada nimanka la yidhaah dhammaantooda waxay ahaayeen dad qalloocan ama xaqi iyo waddadii alle ka leexday bay ahaayeen sidaa darteed alle subxaana wa tacaala in badan wuxuu qur-aankiisa ku cadcadeeyey oo ku sheegay dalaala alyahuudi waannasaara yahuudda iyo nasaarada baadinimadooda ilaahay aad buu qur-aanku ugu cadcadeeyey in badan waxaa ka mid a allah qowlkii subxaana wa tacaala nabada fariiqun min aladiina uutuu lkitaaba kitaaba allaahi waraa'a duhuurihim waxaa ka mid a allah qowlkiisa wa qaalat alyahuudu laysat innasaara calaa shay he laba ahludiin ah oo kutub alle soo dejiya haysta saa isma dhaheen marka dalaalkoodii baa ilaahay caddaynaya wa qaalat innasaara laysat alyahuudu calaa shay yahuuddii waxay tiri baa alle leeyahay nasaaradu waxba ma aha nasaaraduna saasoo kale silamiday ugu jawaabeen amaa majuusta nimanka la yidhaahdo waxyaalaha diimaha ayaguna muxuu ahay magac diin lahaa bay ku jireen hee waaba kuwan dabcaabudka loo yaqaano wax alle wixii iftiimay wixii nuura iska caabudi jiray oo laba ilaah wax la yidhahday ay ugu aaminsan yihiin ama rumaysnaayeen ilaahu dulmi ama ilaahu dalaal iyo ilaahu nuur bay ku leeyihiin waxaasoo baadinimo iyo dalaal ah ayaa lagu sugnaa qolyahan buudiyada iyo barhamiyada iyo waxyaalaha la yidhahdo iyagu waa madaahib dhulalka hindiya iyo aasiya alwusta iyo wixii lamida ka jiray barhamiyaduna waa diin alhind alasliya yidhaahdaan buudiyaduna waa hindi iyo aasiya alwusta waxyaalahaasay ka jirtay waa iyaguna wathaniyiin iyo waxay ahaayeen wax un gaalo ah alle kayrkiisa caabudaya asnaan bay caabudi jireen tamaathiil iyo sawirri iyo wax lamiday samaynayeen marka maa kaana qabla alislaami jaahiliya waxaa loogu magacaabay qolyihii diinta sheeganayana way ka lumeen diintoodii qolyaha aan diinta lahaynna hewaaba diin la'aan ayagu khulaasadu maxay noqonaysaa adduunyo oo dhanba qabla albictha waxay ahayd mid wathaniya iyo sanam caabud iyo alle kayrkii caabud iyo baadi iyo dalaal ku sugan bay ahayd adduunyadoo dhanba sharqigeeda iyo qarbigeeda iyo meel kastaba saa darteeda nebigeen calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu ishaaray xadiis saxiixa ku ishaaray fasaadka inuu sidaa u jiro sidaa u caamsanaa dadka oo dhan inuu fasaadka kala gaaray majaalaadka oo dhanna uusan fasaadku waxba ka reebin bila istithnaa ayaa rasuulkeen wuxuu ku ishaarayaa xadiid uu ka werinayo saxaabiga la yidhaahdo ciyaad ibnu ximaar almujaashici wuxuu yidhi nabigeen calayhi salaatu wasalaam daata yowmin fii khudbatihi maalin baa wuxuu khudbaddiisa ku yidhi buu yidhi alaa ina rabbii amaranii an ucallimakum maa jahiltum mimaa callamanii yowmii haada kullu maalin naxaltuhu cabdan xalaal wa innii khalaqtu cibaadii xunafaa'a kullahum wa innahum atathum ashayaatiin faijtaalathum can diinihim wa xaramat calayhim maa axlaltu lahum wa amarathum shayaadiintii baa waxay amartay addoommadu an yushrikuu bii in ay ila wadaajiyaan ama ii shariig yeelaan maa lam unzil bihi sulطaana wa ina allaha nadara ilaa ahli alardi famaqatahum carabahum wacajamahum ilaa baqaaya min ahli alkitaab zamanka asaga ahee qabla nusuuli alislaam in jaahiliya lagu magacaabo sidaasaa keento ardadii waxaa camimay jahli wax la yidhahda wax yaroo ahlilkitaab ka soo haray marka laleeyahay dad fara badanba ma ahayno dad fara kutirisay ahaayeen marka waxay ahlucilmigu leeyihiin xadiidku wuxuu ishaarayaa ila inxiraafi albashariyati fii jawaanib mutacadida xaaladda caalamka ee diineed qabla albictha sidaasuu ahaa haddii aan u imaanno carabta iyo wixii ka jiray ka hor soo saaristii nebi moxamed sala allaahu calayhi wasallam si guud carabta waxaa usuushooda loo qaybayaa ilaa saddex qaybood oo kale ah carabtii dhammaatay waxaana ka mid ahaa qabaa'ilkii caad thamuud camaaliqada desam jadiis umaym jurhum xadramood iyo inta ku abtirsata qabaa'ilkan ayaana ka hor soo saaristii nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam waxay lahaayeen jiritaan xooggan iyadoo dowladahoodu ay gaari jireen ilaa masar iyo shaam nooca labaad ee usuusha carabta waa carabul caarib ah waana kuwa ku abtirsada ninka lagu magacaabo yacrub ibnu yashjub ibnu qaxdaan waxaana loogu yeeraa carabta qaxdaaniyiinta waxaana ka dhashay boqorradii maamuli jiray yaman boqortooyooyinkii maciin saba iyo ximyar qaybta saddexaad ee ugu dambaysa waa carabta cadnaaniyiinta waana kuwa abtirsiimadoodu ku dhammaado ismaaciil ibnu ibraahim calayhi salaam waxaana dadka qaar ugu yeeraan carabta la carabeeyey taasoo loola jeedo in nasabkooda uu ku dhex milmay dhiig iyo dhaqan aan asal ahaan carab ahayn sidaasi darteed luqadda carabiga ayaa noqotay afka rasmiga ah ee carruurtaas ka dhashay isku dhafka labada dhinac carabtani waa kuwa dega waqooyiga asal ahaanna waxay ka soo jeedaan maka waana ismaaciil calayhi salaam iyo carruurtiisa reerka lagu magacaabo jurhum ayaana ah kuwa uu luqadda carabiga ka bartay ismaaciil ee uu la xididay carruurta ugu muhiimsan ee uu dhalay ismaaciil waxaa ka mid ah cadnaan oo ah awoowaha sare ee nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam cadnaan ayayna ku abtirsadaan carabta waxaana wiilasha uu dhalay ka mid ah macad kadibna nisaar waxaana ka sii dembeeyey mudar iyo rabiica nebi muxamed sala allahu calayhi wasallam wuxuu ka dhashay reer mudar qurayshna waxay si guud ka soo farcantaa reer kinaana oo ahaa carruurtii uu dhalay fihr ibnu maalik ibnu nadar ibnu kinaana quraysh waxaa ka farcamaan qabaa'il ay ka mid yihiin jumax sahm cadiy maqsuum taym zuhra iyo jilbaha reer qusay ibnu kilaab oo ay ka mid yihiin cabdidaar asad ibnu cabdilcusa iyo cabdimanaaf ibnu qusay kaasoo isaguna ka farcamaan reeraha kale ah cabdishams nowfal mudalib iyo haashim guriga reer bani haashim ayaana ah guriga uu allaah ka doortay muxamed ibnu cabdilaahi ibnu cabdilmudalib ibnu haashim sala allahu calayhi wasalam haddaba waa maxay xaaladda ay ku sugnayd carabta xilligaas ka hor inta aan la soo saarin nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam wax diino oo saxan may haysan asnaam ayay caabudi jireen asnaam waaweyn baa jirta oo qabaa'ilka ka dhexeeyey sidaa kuwaad maqasheen laata iyo cuza iyo isaaf iyo naa'ila iyo xasaas qoloba meel baa sanamu yaallay waxaa kaloo jiray asnaam yaryar oo qof kasta uu la guuri karo oo maarata fudud uu qaadan karo oo qof kasta wuxuu lahaa sanam gaara qoys kasta ama shaq kasta ama oday kastii reerkiisa iyo ilmihiis sanam bay haysteen ay ka samaysan maxaa la yidhaahdaa dhagax ama geed ka samaysan imaam albukhaari ba wuxuu warinaya fi saxiixdii wuxuu leeyahay saxaabiga la yidhaahdo abiraja alcataaridi wuxuu leeyahay waxaanu caabudi jiray dhagaxaanu caabudi jiray markaanu helo dhagaxkii ka qurux badan intaan tuuraan ka kala qaadan jiray haddaanu dhagaxba weynana carran kuusi jiray markaasaanu intaan neef xoolaa neef adhiga caanihiisa ku lisi jiray ku qoyn jiray markaasaan maarata waxaasaan ka dhigan jiray ilaah oo qaadan jirna buu leeyahay marka diin halkaasay ka joogeen saasay diin ahaan u baaba'sanaayeen xagga siyaasaddana waxay ahaayeen dad qabaa'ilah oo dowlad midaysa aan lahayn hoggaan midaya aan lahayn qabiiladaa unbaa u ahay dadka maaragtay taliska ama ay ka dambeeyaan ama ay maaragtay awaamartooda ay qaataan odayga qabiilada u taliyay ka dambayn jireen odaygaas wuxuu ahaa nin xaggooda miisaan weyn ku leh xagga xoolaha markay qaniimo helaan ama qabiilo kale ay soo dhacaan waxay soo dhaceen afar meelooda meel bay siin jireen markii xoolihii lasoo dhacay isagaa wax ka dooranaya intaa la qaybsan saasuu u noolaa xaaraantaas ayuu isaguna ku dhaqmi jiray dad isku xidhan ummad midaysan may ahayn waxay ahayd ummad qabiil kasta hal nin oo kaba qabiila ka dambeeyo qaanuunna waxa u ahaa waxaa loo yaqaano xeer beytka soomaalida u taqaano ama dhaqankii hore saasaa ree hebel haddii wax laga dilo la samayn jiray haddii maarata gabadh laga gursado haasaa la samayn jiray haddii qof laga dakhro saasaa la samayn jiray xagga dhaqaalaha inta badan jasiira carabiya saa taqaanin ama lamadegaanka carbeed waa dhul saxaara ah oo maarata lamadegaana oo aan geedo badani ka bixin sidaa darteed wax beeraa horta kumay fiicnayn ilaa dacallada fogfog sida yaman iyo xagga shaam marka la aado baa wax beeraa laga heli jiray iyo meelmeel yaroo kooban oo timirtii lagu beeri jiray sida magaalada madiina iyo khaybar oo kale timir bay beeran jireen laakiin dala kale oo fiican may lahayn xagga dhaqaalahana xaaladaasay ku sugnaayeen xagga bulshada marka la eego waxay ku faani jireen oo aad ugu faani jireen waxaa layaha abtirka ama heer hebel baanahayd ay ku badnayd waxay kaloo isku dayi jireen oo ku faani jireen waxa layihahdo balaaqada iyo kelmadda iyo fasaaxada haddaynu u soo noqonno gabadha carbeed qofta dumar ah bulshadaas xaggay ka joogtay waxay ahayd xoolahay ka mid ahayd waa la kala dhexli jiray hadduu maarata aabahe dhinto xoolihiisa marka la dhexlayo iyaduna xoolahay ka mid ahayd waa la dhexli jiray oo qof ra'yi lama hayn xoolahay ku tirsanayd bini'aadanka bay kumay tirin jirin gabdhaha way aasi jireen aad bay gabadha markuu nink u dhalato uu ka nixi jiray markay u dhashaana laba midba u furayd iyagoo ihaanaysan oo hebel gabadh buu leeyahay ay dhibayso uu gabadhii haysto iyo inuu aaso oo ciidda ka hoos mariyo iyadoo nool qur-aanka iyadana inoo sheegay dembigeed waxa weye inay dumar tahay bas wa ida almaw'uudatu su'ilat biayi dembin qutilat guurka xaggiisa sida xadiiska caaisha radiallahu canha sheegtay afar guur baa ka jiray ee gudahooda mid waa kan aan naqaane maantaba jira oo ninka gabadhiisa laga soo doonanaya ama qofku weliga ka yahay maarate qaraabadiisa laga soo doonanaya qofkii mas-uulka ahaa oo sida maanta aan u dhaqanno guurka way lahaayeen laakiin waxaa jiray saddex guuroo kale oo xunxun oo islaamku marka dambe uu reebay saasay aad ugu liiteen xagga maarata guurka marka dhinacaasna haasay ugu liiteen xagga akhlaaqda iyo ijtimaaciyanna aad bay u liiteen xagga akhlaaqda haddaynu soo noqonno akhlaaqda aad bay u liiteen akhlaaq xun bay lahaayeen khamriga aad bay ugu darnaayeen cabitaankiisa qamaarka waxa la yidhaahdo iyo waxaan lacagta lagu kala hela la qamaaro ribada aad bay u xalaashan jireen oo ugu badnayd laakiin dhaqanna dhinaca kalena dhaqanna waxay lahaayeen fiican oo asl ahaan ay u lahaayeen xagga niman caqli badan bay ahaayeen oo dhuglihoo marata aad wax u fahmay ahaayeen waxaad garanaysaa marka dambe islaamku yimi say markiiba diinta u qaateen oo u fahmeen oo culamaa u noqdeen akhlaaqda fiican ay lahaayeen waxaa ka mid ahaa alkaram wasakha gacanfurni iyo deeqsinimo carab waa lagu yaqaanay de waxaaba ka dhashay xaatimu taa'iya qeeranaysaa ninkii caan ku ahaa adduunka la yidhahdo qofka deeqsan ma soo marin ay yidhahdaan carab yidhahdaan xagga xorriyadda waxay ahayn dad xorriyadda jecel oo in loo taliyo oo addoonsiga may ogolayn niman madax bannaani jecel oo xorriyad jecel oo sanka taagay ahaayeen oo cidna inay madaxa u lulaan may jeclayn inay ballanka oofiyaan way lahaayeen iyadana caan ku ahaayeen dhaqamada fiicnanna way lahaayeen laakiin waxaa qarinayay dhaqamadii xumaa ay ku dhaqmi jireen baa qarinayay nimanka waxay niman sabir badan bay midda kale ahay waa niman saxara ku dhashay dhul kulul oo dhagaxa oo dhib badan saburka iyo maaragtay inay dhibaatada u sabraana dhaqan fiican bay leeyihiin bay ahayd markii dambe islaamku yimi aad bay taas u anfacday oo u dulqaateen oo wixii ka soo gaaraya islaamka oo dhib ahaa ay ugu dulqaateen intaasaan ka odhan karaa xaaladday ku sugnaayeen carabtu islaamka ka hor
xalqada labaad waa inaga intaas waxaana inoo ballannaha xalqada xigta ee taxanaha oo aan ka sii ambaqaadi doonno dhalashadii nebiga salaallahu calayhi wasallam iyo calaamadihii waaweynaa iyo dhacdooyinkii tilmaamta mudnaa ee ka soo hormaray dhalashadiisa
عليهم عد حبات الرمال مقام في الذرى صعب المنال بلوغ رقيه شب المحال
شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى
guudahana intaas ayaan ku soo gebagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah inta ka horaysa nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu